bandhig raadiyo baydhabo
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur fayla olaha ka dhaawaadaasana warka duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhaba qodobada warkaana duhurnamo aysan ka dheegi doontaanna welibaa ku mid ah dagaal kudhiyi gobolka bakool iyo faahfaahin laku helayo qaraxa dadka dhamaden oo kudhiyi shabeellada hoose musharaxiinta ka tanaasulay doorashada kuraasta aqalka sare ee puntland saddo ku mid ah xildhibaanada aqalka sare oo goordhowlka doorada garoowe taliiska ciidanka xoogga dalkooha bandhigka xubun ku tirsan al-shabaab oo nisdhiiyo booliska ciidamada amisom iyo han jubbaland oo howlgal wadajir ah fuliya duqa magaalada muqdisho oo xil ku qaadi afar gadoomi oo degma muwaadiin soomaaliyeed oo laka dhex diliyay goobtiis ganacsi koonfur south africa akhbaraadka banaanka warkaana duhurnabeysan ka dhegi doontaana dhimashada dabka kudhii algeria oo kororti iyo wasiir ku tirsan dalka afghanistan oo isku cisiya xeelka wasiirnimo ee dalkaasi waayahay dhegaystayaal qodobadaas weliba haana qodobada warkaana duhurnabeysan ka dhegaysan doontaan welibu ah maalinama arbaayo taariikhdan iyo kabeegan totomikooda bilisiyeeda hadee lamada kulaatikooda haddana ka dhawaada qodobadii warkaana duhurnama oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal kabilowna qodobkaana ka horreeyay warkaana duhurnama dhimasho iyo dhaawaca ku dhaladay qarax miine oo jeeka heraabti kudhihi waddada xiriiryaasa degmada goloweyn iyo ganow oo ku tirsan gobolka shabeellada hoose qaraxa weliba la sheegay in tuulada ee andhexayta goloweyn iyo gonow ee waddada andhexayta goloweyn iyo gonow uusa qabsaday mooto saddex lugley ah oo qudaar laka qaaday welina goobjoogyaalkaiyo sheegayna in qaraxqiyo ka dhamadeen saddex qof sade kalena iyo ka dhaawameen weli kale wararka lakahelaha iyo sheegahayna in goobta qaraxguusa kudhihiya ee tamilandhow hele shalay ciidamada amisom dad shacabe iyo kaxasuuqeen gobolka shabeellada hoose dhulkaas oona goob kayaalah beero oo ka baxaa muusaska dadka ka nool deegaanka goloweyn ee gobolka shabeellada hoose weliba iyo sheegana in yoon gurmadan dadka kawalyeelowiyay qaraxaasi hanasoona lahakaqaadi caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho lahanqaadi ero caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho wadada hariryaasa deegaanka goloweyn iyo gonow weliba hoos ku heesa magaalada marka weliba dhowr jeer kudhiyana qaraxyo miina oo badinsho iyo kuwaliyoweloon dad shacabe dhini kale musharaxiinta ku tanaasuli doorashada kuraasta aqalka sare ee maamulka puntland sida faahfaahinta warkan cusninka fiiriyow maxamed yare
magaalada garowe ee caasimada puntland gaar ahaan xarunta baarlamaanka puntland ayaa welibaa kudhiday khudbada hadaljeedinta musharaxiintan tartamaasi kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kamid tila doonan maamul goboleedka puntland musharax senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud farool ayaa jeediyey khudbadii suusan ka hadalay arrimo shalduwan usoona xildhibaanada dowlad goboleedka puntland ku codsaday iniyo siyaan codhyo soo kaleed welibaa khudbad jeediyeen musharaxiin kaliyo oona baarlamaanka ku dalbadeen iniyo codhyo siyaan siyoon ku mid nagdaan senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kamid tila doonan maamul goboleedka musharax kawsar cabdulaahi xirsi ayaan tanaasuliyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cali yuusuf gaagaab oo la tartamayay welibana sidoo kaleed musharax maxamed geedi maxamuud usan tanaasulay wasiir maxamed cabdi majino doorashada tumikowta korse ee puntland kama tala doonaa aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya welibaa ka tartamahayaan labaatii kow musharax oo badan golaha wasiirada maamul goboleedka puntland idan mahadsi maxamed cabdiraxmaan cali magaalada garoowe ee caasimada puntland iyo weliweli ku socday doorashada xildhibaanimo ee aqalka sare oo ka matalahayaan maamulka puntland weli la dooraday qaar ka mid a xildhibaanada shishil duwan ee xildhibaanada markaasi maamulkaasi ee sanatarada naqdi doona afarta sanahani eedan ilaa saddex kuursa oo ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee laga dooraday magaalada garoowe welina korsolinka horeeyay ka guuleysaday cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole oo hayay madaxweynihii hore ee maamulka puntland soso kale ee kursiga lamaad weliba cod gacantaag ee ka helay xildhibaanada iyo inteegan waana codayan lihdii shan mudane ee kulanka fadhiga ee fadhiyan waana codayan maxamed cali yuusuf gaagaaba kadib markii uu siya tanaasuliyey isku tanaasuliyey maxamed geedi maxamuud oo la tartamayo maxamed cali yuusuf gaagaab olin markaasi lihdi iyo shan mudane codaytay gaagaaba saasoo kale kursiga saddexaad weliba cod gacantaag ah ee xildhibaanada ankacodeena lihdi iyo shan mudane kulanka fadhiga maxamed cismaan majino oo ah wasiirka dekeda ee puntland kadib markii tanaasuli kowdar cabdulaahi hersi oo la tartamaysi doorashada weliba weli ka socota ee howlka golo wakiilada ee puntland ee magaalada garowe welina jeeka qorsho sheeya in dhammaan jeeka la doordo tum-ikooda kursi ee aqalka sare ee ka matala doona maamulka puntland dhinaga kale taliska ciidanka xooga dalka oo habandhigii xubin ku tirsan al-shabaab oo nisdhiibe sada faahfaahinta warkan usanin kafeeri oo cabdirashiid ismaaciil abuukar anteena taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad ayaa maanta magaalada tanabadhabo ee caasimada kumeed gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kusoo bandhigay sargaal ay sheegeen inuu kasoo goostay dagaalamayaasha al-shabaab sargaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay idriis cabdulaahi macalin oo loo yaqaano food cadde kaasi oo saraakiisha ciidanka qaybta lixdanaad ay sheegeen inuu al-shabaab ka tirsanaa muddo toddoba sana idriis cabdulaahi ayaa la xusay in al-shabaab u qaabilsanaa ilaalinta xabsiyada isagoona kasoo qayb qaatay dagaalo dhowr ah oo dhacay islamarkaana wuxuu kaga soo goostay degmada xaro dheere oo ka tirsan gobolka mudug waraysi ay la yeesheen idriis cabdulaahi macalin ayuu saraakiisha ciidanka qaybta lixdanaad uga waramay qaabka ay u suura gashay in uu kasoo baxsado dagaalamayaasha al-shabaab iyo isku soo dhiibista ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaad ee ka howlgala deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya si kastaba saraakiisha ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa horay sidan oo kale usoo bandhigay saraakiil iyo dagaalyahano ay sheegeen inay kasoo goosteen dagaalamayaasha al-shabaab halka dhankoodana al-shabaab ay soo bandhigeen askar kasoo goosatay dowladda federaalka soomaaliya
ciidan mahadsiinyey cabdirashiid ismaaciil abuukar anteena ciidamada amisom iyo han jubbaland oo howlgal wadajir ah ee fuliya sada faahfaahinta warkan wasininka fiiri oo maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro
ciidamada kenya ee ku tirsan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ka sameeyeen deegaano ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo dhowr jeer weeraro ka dhaceen ciidamada oo ay weelinayeen tiro yar oo ka tirsan ciidanka daraawiista jubbaland ayaa waxaa howlgalka ka sameeyeen deegaanka cabdulbiroole oo soddon labo kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose war kooban oo kasoo baxay amisom waxaa lagu sheegay in howlgalka uu ahaa mid ay ku baara xaafadaha deegaanka cabdulbiroole iyo deegaanada ku dhowdhow islamarkaana dad badan lagu xirxiray ciidamada difaaca kenya ee fadhigoodu yahay deegaanka cabdulbiroole oo soddon iyo labo kilomitir koonfur galbeed kaga beega magaalada kismaayo waxaa ka bilaabay duleedka magaalada cabdulbiroole howlgal xarig iyo weli baaris ah si loo xaqiijiyo amniga iyo weliba xasiloonida dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu yiri war kasoo baxay amisom deegaanka cabdulbiroole gobolka jubbada hoose oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ayaa waxaa dhowr jeer weeraro culus ku qaaday xubno ka tirsan ururka al-shabaab
gudoomiyaha gobolka banaadir eewaana doqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed umar filisha weliba hilkaqaadis ka sameeya afar gudoomiye degmo oo ku tirsan gobolka banaadir degmooyinka hilka laqaqaadi waliba kumid ee kow gudoomiyaha degmada xamarweyne cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir lamaad xilka lagu qaadi waa gudoomiyaha kaaraan cabshir kaaraan sidoo kale gudoomiyaha saddexaad waa gudoomiyaha degmada waaberi cabdixasiis ismaan jaamac gudoomiyaha afraad waa gudoomiyaha degmada hilwaa cabdixakiin cumar cabdulaahi welina helshiele ka bedelay gudoomiyaha degmada lagu magacaabay mere salaad dhuxulow labaatan afartii saac ee lahadhaafi weliba baro bulshada laka hadalhayay in xilalka laga qaado doona qaar ka mid ee gudoomiyaalka degmooyinka gobolka banaadir taasna weliba karamooda in afarta gudoomiye xilka lagu qaaday muwaadiniinta soomaaliyeed oo lakadhe muwaadin soomaaliyeed oo laga dhex dili goobtiis ganacsi sida faahfaahinta warkan usaninka feriyow saciid maxamed nuur saciid sabriye burcad xogaysan oo koonfur afrikaan ah iyo hamiinkii halay haytihi deegaan ku tirsan magaalada cape town ee caasimada dalka koonfur africa wayba ayuu ka dilayna muwaadin soomaaliyeed oo ku mid ahay ganacsatadaah goobaha ganacsiga leh dalkaasi muwaadinkan soomaaliyeed ayaa laka magacaabo jiray ilaahay igna harisaha bashiir maxamed muuse wayba laka dheh dilay goobtiisa ganacsi oo kiala deegaan hoos kooyow caasimada dalka koonfur africa ee cape town goobjoogyaal soomaali ayaa wayba iyo ku warmena in marxuum bashiir maxamed laka dili weerar ka qaadi goobtis ganacsi islamarkaasayna wayba meelaas ku baxsaday raggii ku dambeeyay falka dilka lanjeysidii muwaadinkan soomaaliyeed ciidamada booliska dalka koonfur afrika ayaa sheegay in yuwadaan baaritaano shalgadiisan oo lakabaada goobo burcadii hubaysanayti ee falka anjeysati marxuum bashiir maxamed muuse oo ku mid ahay ganacsatada ka nool dalkaasi dalka koonfur afrika ayaa wayba useeya dal anta badan dilal iyo boob lankajeysido muwaadiniin soomaaliya ee dalkaasi kaleh goobo ganacsi mana jarta cidda xil isku saarti sidii walankuqobod lahay dhibaatooyinka haknagnagadii gudaha dalka koonfur afrika ee laka dhibaatayo muwaadiniinta soomaaliyeed
waayahay dhegeystayaal weli weli dhegeysa haytana warkii duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhabo haatana qodobada banaanka inkiran afartii lama qof oo labaad ishan kumida eeyin ciidanka ee ciidanka weliba algeria weliba ka geeriyoon dabkahayka dumarkii dalka algeria isku kahaya dabaahadiis eedan weynayay madaxweynaha dalka algeria cabdilmajiid teboni weliba uu sheegay in boqolaal dad iyo laka badbaadiyay dabkaasi dabkuna weliba iskafaafay goobo hor leh welina kale dadka welina dadaal fara badan ka biyaya eri ciidamada dabdamiska ee dalka algeria dhinaga kale wasiirka maaliyadda ee hilgaarsiinta ee afghanistan khalid khalid banyanda waliba la sheegay in uusa isku casili helsheega dumarkii uusa cadaadis kala kulmi madaxtooyada dalkaasi ila wareerada ayaa sheegay in telefishinka tolio news in wasiirkan iscasili oo aanu kurooriya dalka usocon markaasi sheegay inuusa anjeeleyna in afghanistan dib u sahankanagada qoraal wasaaradda maaliyadda dalkaasi ayaa hasaartii weliba laga sheegay in wasiirka uusan amabahay booqasho rasmiya balse ma sheegna in dadka in dalka uusa booqda haya dhinaga kale qoraalka wasiir khaalid banyanda uus xadhigaya bartiis twitterka weliba uusa sheegay in sharaf wing eta nololiis helshe inuusan ahay dalshe laakiin hataa la deeri heligii uusa muhiimada sii lahay danuushi shakhsiyadeeda walintaas kasii daray in helka la kawareejiye ku-xigeenkashe arrimo dakhliga iyo canshuurta oo laka magacaabay alan shah ibrahim kaasoona helka sii hayo doona intii wasiir cusub uusa intii wasiir cusub laha ku magacaabo dalkaasi afghanistan dhegeystayaal welibaantaninka dhan warkii duhurnamo ee idaacadda raadiyo bidhaw intii warkan lamid eh dib unku kulmaana weliba siinku tawaanaysa sii nabadgeliyo iyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warka weliba hasare waan xuseen soosi ana cadmujiida qaybta farsamadana weliba aan fadhiyay saaxiibkeen war kalsooni intii warkan lamid dib kulmaana sidaasi nabadgelyo
sanku neefle bani aadamkan wixii uu soo saara saxaafaday ugu sarraysaae dhallinyaro la soo soocay oo tababarkoodii sita ayaa wararka sii daynay soddon sano iyo saaka wixii dhacay ayay saacad kugu siinay sariirtaada adigoo ku sugan sii saara wararkay horeyba soo dayna adduunyada salkeeda ah hadduu dagaal dawlad saameeya saadiqow saacad ayay ku soo saari wararkii oo sugan siduu dowladdaa dagaal ku saameeyey zaylac ama somalilan oo idil wixii saaka dhacay ayay horeyba kuu siinay samaan iyo wanaag ayay soo gudbinaysaa oy ummadda siisaaye dadweynow dadweynow wixii aad sugaysaan waa sawdkii idaacadii baydhabo wararka sii dayna eebow adaana siiyaya idaacadda reediyow baydhabo
raadiyo baydhaba waa idaacad daacad ahoo ku hadasha afka bulshada raadiyo baydhaba waxay kuu soo gudbinaysaa wararkii uga dambeeyey iyo dhacdooyinka caalamka iyo wakhtiyada ay dhacayaan kala soco mudada f m siddeetan iyo sagaal dhibic shan megahartis raadiyo baydhaba bulshaday ka timid raadiyo baydhaba bulshaday u timid raadiyo baydhaba bulshaday u adeegtaa raadiyo baydhaba dana gaar ah uma adeego raadiyo baydhaba wuxuu soo dhoweeyaa fikirka dadweynaha raadiyo baydhaba
star 89.5 FM Radio Baydhabo waa 89.5 FM Radio Baydhabo bulshoy bulshoy ballanteenu waa FM Radio Baydhabo bulshoy bulshoy ballanteenu waa FM Radio Baydhabo anugu bogaadintiyo salaamaha FM Radio Baydhabo kabogo xayeysiintiyo ganacsiga FM Radio Baydhabo kabogo bogaadintiyo salaamaha FM Radio Baydhabo kabogo xayeysiintiyo ganacsiga FM Radio Baydhabo kabogo warar dhaba oo xaqiiqa FM Radio Baydhabo kabogo warar dhaba oo xaqiiqa FM Radio Baydhabo waa 89.5 fm radio baydhabo waa 89.5
fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balanteenu waa fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balanteenu waa fm radio baydhabo kabogo barnaamijka diiniga FM Radio Baydhabo kabogo isboortiga iyo cayaaraha FM Radio Baydhabo kabogo barnaamijka diiniga FM Radio Baydhabo kabogo isboortiga iyo cayaaraha FM Radio Baydhabo kabaro baraarujinta caruurta FM Radio Baydhabo kabaro baraarujinta caruurta FM Radio Baydhabo 89.5 fm radio baydhabo waa 89.5 fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balanteenu waa fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balanteenu waa fm radio baydhabo kabaro hidaha iyo dhaqankaaga FM Radio Baydhabo kabaro fanka iyo suugaanta FM Radio Baydhabo kabaro hidaha iyo dhaqankaaga FM Radio Baydhabo kabaro fanka iyo suugaanta FM Radio hadduu Baydhabo ambadkaaga habaabo oo lumo FM Radio Baydhabo iyadaa iyadaa baahinayse FM Radio Baydhabo waa 89.5 fm radio baydhabo waa 89.5 fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balanteenu waa fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balanteenu waa fm radio baydhabo haddaad baar furato amaba hoteelo FM Radio Baydhabo iyadaa iyadaa baahinayse FM Radio Baydhabo haddaad baar furato amaba hoteelo FM Radio Baydhabo iyadaa iyadaa baahinayse FM Radio Baydhabo bogsiisay bogsiisay bulshadii FM Radio Baydhabo bogsiisay bogsiisay bulshadii FM Radio Baydhabo
Bakharka, Arabka, Dismada, eh, wadajir. Halula, halula, halula.
ooshu dhageegan doomiyaaya I halulow hatid lowlay kootaway nabadaagabtamay mayka daarimay halula.
maxaantun geeya min biyosha kuleelahaadeenoo jelmada biyoseadeen galooba biyosha kuleelahaaden hamidisay hamagolonshaanib geeya min qoboob lahaadeen antiida in loo bedelo fadeen Haamu ad sheegasimay intee yaalan.
bakaarkooda jira la kuhelay dhimashooday ku cusub hata dhahakinkale widaay widaashee luwiinya wangaalna humba ku wiita reer baydhow waanahe waano widaayo walijar layninshaag warab buysintay dhabdheh walaalow mayka wedahe hoo galab dhismisin suuqa sariirolay ku weydiyaasen bakaarle insa seedasen geeg dekadiiwan la helay dhabdheh waa tahay intee ka yaalla wada jira la eray suuga ideedakayaale iigma e afar isjiig hoo ada laseeta iritislay kororadaas gaarigo lay fadi galab dhismo wali ada fadaas walbumukumakun walaaka jara hooda art adiiba wah eraas wala kale bisiin damboyana bakaarka qalabka dhismaada wadajir way bahateen suubiyay haamogi biyo la laka shibadaay oo haani haluulaba amboorti ah hambe hambe hainde hadegnimla hansuubi roob ii horan dhatiyo biyoosho habriir leehaadayaan oo sisal ee konton fuustadhaad i labaatan i shan fuustadhaad labaatan fuusagaad tumi i shan fuusagaad tuman fuusagaad shan fuusagaad lama fuusagaad oo bershobu jiif i joog ah oo weliba waaskiyal oo lakin suubiya yoona jiifki joogbile i dhammaan qalab dhismo oo kumbad ee walban dhimanaayna jingili barime dhadhahariiga gaabile bacweyne fiina i gorooso oo nooc walba leh taawala meesa muraal i isteelo oo barime fiilida jiridilaka dhisaay oo fiina i gorooso bile i feeradi dhismada lambarkanka wiig i lambarkanka yar tubooyin ayu nooc oo bershohaani dhulka la geliyaay eh i haani shibki la geliyay fidhiya musqulo oo ayu nooce musbaar koolcaana i rije midib kasta leh dhammaan qalab dhismo oo kumbad ee way ku dhergay bulshoy kooya bakaarka wada jir igmika yaaba meedansurimaa madamaaraas afar baabur ho ada lukoyta iyo laykas jo anshal wareegdaayan waana buujsidaas lay beeyayni kiinga faylahay adi jeeladaasiyo bulshoy barwaaqi dhiiday ha arooro kooya bakaarka galabka dhismeeda ee wada jir wada jir wada jir bakaarka qalabka dhismeedu wadajir ee waybosukayaale suuqa ideede ama wali faahfaahin kale untaas dheer kula hariira taleefana nambaradiyo shalayin eberli halshan konton i lama lihdiga shan siyeeti i lama eberli hal todoba siyeeti in kow soddon i sedex sagaalun i sagaal ama lambarka gadabooya eberli halshan lihdiga siyeed labaatan i todoba eber lama hataba bulshoy ballantaan way ba-antiinu ku faa'iidaysano bakaarka dekada inqalamaw ee wada jir wada jir wada jir wada jir wada jir
bishaaro bishaaro bishaaro may baalanka bishaareeyey dhammaan bulshooyinta soomaaliyeed ee ka nool koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada baydhabo iyo nawaaxishe in isbitaalka baydhabo isbishaalista hosbitaal oysan ku barateen adeegyo caafimaad oo tayo leh inuu sulaaka kordhiyey dhakhtar indhaha qaabilsan adeegyada sokowadan mayba ku mid ahaa kow daawayowka indhaha lama qaliinka indhaha sedde toosiyowka indhaha goloocun afar hirowka indhaha biyo ka furameen shan qorow ookiyaalaha dadka aragjo nuskaami ama haan iftiinka dhibow adeegadaas oo dhammaystiran yaba bensinkeega kortana xarunta baydhaba sbeshaalista hosbital isdiiwaangelinta iyo kaar goosashada mayba hadda ku socote baydhaba sbeshaalista hosbital feero gaar ee qaliinka yamayba useeya kor lacag laange sidoo kale bulshada soomaaliyeed yamayba la ogaahiyey in baydhaba sbeshaalista hosbital usukool galayaan dhakhaatiir shala duwan sida dhaktarka cudurada guud iyo dhakhtarka qaliimada guuda sidaas oo kale mayba kiinka diyaaraha dhakhtarada haweenka adeegyada iyo kiinqobdaasana mayba ku mid aha daawayowka cudurada kadhiyaw bilaanto uurka leh daawayowka infectionka saarowka kombiyuutarka uurka jirta ama ultrasounda daawayowka dhalmalaanta qaliinka burooyinka manka qaliinka hooyada uurka leh c section fiiro gaar ee kaarka iyo kombiyuutarka uurka jirta iyo mayba useeya ku sidaas oo kale mayba kiinka diyaar aha baydhaba sbeshaalista hosbital umulasa kiinka adeegas labaatiyo afar saac feero gaar eh dhalmada hooyada maybuwa to lacag laange baydhaba sbeshaalista hosbital iyo mayba hadda ku socota isdiiwaangelinta qaliinka darbaanta ama faruunyo ah oo lacag laange siiyo unku faa'iidaysadaan dadkaanan awoodna inayo isku biyan lacagta isbitaalka iyo mayba usakiyaale degmada baydhaba kuurjeedka model school walaa faafa inantaas dheer kula xiriira taleefan nambarada shale eberli hal seddex tumi ili siyeeti siyeed siyeeti siyeed ama taleefan nambarka kale eberli hal seddex labaatan ishan soddon ishan siyeetan mahadsanidina
ee anase kuwaala isbitaal bay dhow miran kiinjeen mala miradka daawaystano haysana hamida hee allah kan huseenkiya haa huseeno wah emesin jiridii biloogan bajiifay miran injeenana mala daawadiisno haysana maay hayaad hosbitaal ma injeeyi wayti isbitaalkii suuq qudaartalka sheegaya haa suuga qudaarta kiyaalay laakiin ha ku guuray wayban usan ku guuray usuuba mayha daldalay gala baaritaan caafimaad oo mush e asri ee inti usa aruuriya idi usu degnay ha ka yaraatay hata mayba han guurayin hoteelkii oo etis hotel shoblow la iraayay ha ku horjeedi garaashka ii kowa ha degay hayaad isbitaalka faylamale huseen huseenay حسين الله فول ما هذا لو سات سال إيه haa soo ku sal eh الله أكبر انداهي ذو ما يويلسه اسبتال كاس هيات جي هتبا داوي كده هو بلا هير يا haye saasani آه، haadas ساس ويلها hoween deega hogolguweeda geedii hoos shay miraaya waa hirgelinkaseeday hiba allaha dhiibi haruumakaayaa isbitaal horumar shay luhubo hagiigaa liska halaayi karo hayaad hosbitaala bulshoy ogaada huseen abow allaahu akbar ilaahayow adii mahad ii shukruleh ili geerad ii kil hadal waysana aytimiki umuwagato hayaada likijey hay-ada la ijay abow meelaha taha kafaysada doctor shaahid madi isu daawada in qoreyba lama kaningle ku dhamay higaas dhiye bakaylageeka haylenagdi alxamdulilah aw hayaada ilaahow niin dhaaf hortii walba mayka jeednee hayaad hosbitaal hatilay hoolhoobay dala baaris caafimaad haani adduunyada inkadi dambeeyey hataha saarti udur kastoo bini'aadanka dhiyow galabkii laka baaray ee walaha dharaariyey misiinshi shalbiyaayo kumbiitar ayu nooce raajo caalami ee oo moodadii inka damboyti eh shaybaar casri ah mashiinis isgarbiyaalan birsho bahaani dhacaamada magaalka i bilaanta laka baaray eh ifarmashi daawadiis tayi leh wadame daawadiiyo hormartii lukusheeni dhiniga digtoore takhasuska leh hayaad hosbitaal heegansiinka ee wayba iyo ku mid aha doctor shaahid maxamed cabdi oo ka takhasusi daaweyoka cudurrada guud tuma ilisina khibrad dheer ang leh dictoorka keliya ditoorka wadnaada ditoorka cuduree magaarka ka dhiyaw dictoorka qaabilsan beerka ditoorka neerfiya dictoorka lafadhuuruga ditoorka bilaantii owlaada haanas dhon diyaara bulshoy hogolguheeda gubatay hereeda jidite deedsana haroora ku faa'iidooysadaa hayaad hosbitaal hadal badan haangma buuyayo hayaad hosbitaal iyo wayba usa ha ku guuray suugii qudaarta waybaana hataha degay hoteelkii shoblowlin gordaay oo ha ku horjeedi garaajka iikow ama wala faahfaahin kale intaas ee kula hariira taleefane nambaradiyo shal eh eberli halama siyoti kowlawaati siyo siyoti siyed eberli halshan siyeetun ili afartun ili lixdan iseda eberli halli sagaali sadoqontoy shan eber eber ama namarkanka dambeoy oo usayey eberli halshan labaata i sagaal labaata i lama eber siyeed hataba bulshoy ballantaan wayba intiinu ku faa'iidaysana isbitaalka casriga ee caalamiga eh ee hayaad hosbitaal
ogeysiis ogeysiis ogeysiis dhammaan dadweynaha ka nool gobolada baay bokool jubbada dhexe iyo jubbada hoose gaar ahaan gobolka baay iyo nawaaxishay waliba la ogaahiyey in xarunta ali ixsaan medical center ee baydhabo aysan horeyn ku barateen adeegyo caafimaad oo tay leh iyo dhakhaatiir tay leh xaruntii waliba bilowtay isdiiwaangelinta indhafiiqow bilaashe ama beeslaange uu sufuliyi doona doctor shiine toosinta weerashaha biig hirowka indhaha iyo qorowka ookiyaalayaasha iyo dhammaan cudurrada kadhiyow indho walibana fulii doona dhammaan howlaha korkuxusan doctor maxamuud axmed maxamed doctor shiine xarunta al xisaan medical center ee baydhabo waliba aysan siin diyaariday qalab casri ah sida kow kombyuutarka indho lama iskaanka indho sedda slitlam afar oscolmabscob shan tonomitri oo la kacabiro biyo indho ka jara lii cabirka ookiyaalayaalka iyo shaybaar casri ah waliba kaloo diyaarsiin ka xarunta al xisaan medical center ee baydhabo farmashiisan ku helaasan daawooyin tayle isdiiwaangelinta cusub bilaawatay welina sii socotay horeyn deraylko buyne feermugoone bashaaro bashaaro xarunta al xisaan medical center ee baydhabo waliba aysansiinka bashaarayaase ini reedan habayow iyo qalabayow laga sameey qaybta maternitada ama qaybta dhalmada hanraabta waliba kaloo diyaarsiinkaha kow self delivery ama dhalmada badbaadsan lama daawayowka cudurada hanraabta sedda guud kansalin la talinta fayle ee hooyada nuujiyaas iyo hooyada uurka leh xaruntiya waliba ee shaqeeya salawaati afar saac walibana ka howlgala doone doctorayso batuule macalin iimaan oo ay aragnimo sodoyo lamasinan leh iyo kalkaaliyaasha oo gacan furan hasiinka dhow ay doonaan xarunta alxisaan medical center ee baydhabo waliba kataale agagaarka dictor ayub stadium ama wali faahfaahintaas dheer kula xiriir telefoon nambarada shalay ebirli hal shan tumi afar konton iyo afar sagaalan ebirli hal lama toddobaati sagaal konton iyo sagaal lixdii afar ebirli hal shan konton iyo sagaal toddobaati toddoba lixdii sagaal ama telefoon nambarkan dembe iyo ebirli hal sida tumi kow tumi siyeed ebir ebir mahadsinidiin
أخونا ميديكال سنتر qof bilaash ee wa dhammaaday udur ay tisa lahel akhuuna midhikale santara haddii kol eedan asriyey ama lunsugaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruntiyo أذيق عافمادك aqoon-yahanadiioo aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mashiimo أي نوع داوة irbado aan dhammanayn اسقبشو تايله ililan aroor